weli waxaad naga dhegaysanaysaan washington dhinaca kalena soomaali fara badan ayaa mar kale sannadkan codadkooda siinaya musharaxa xisbiga dimuqraadiga oo sannadkan ah madaxweyne ku-xigeenkii hore ee maraykanka jo biden oo ay u arkaan in dantoodu ay ku jirto haddaba soomaalidu maxay ka helaan amaba ay ugu xiran yihiin xisbiga dimuqraadiga warbixintan waxaa soo jeedinaya nuur xasan nuur bukhaari soomaalida maraykanka gaar ahaan kuwa degan minnesota waxay badankood u codeeyaan xisbiga dimuqraadiga oo ay u arkaan inuu yahay xisbi u furfuran dadka laga tirada badan yahay iyo kuwa dalkan maraykanka ku cusub soomaalidu waxay ku doodayaan in xisbigu uu yahay mid danyarta taageera oo dhinac walba uga fiican xisbiga jamhuuriga oo ay ku eedeeyaan inay faquuq kala kulmaan zaynab maxamuud waa gabar yar oo ka qalin jibisay jaamacadda minnesota way aan u taageerayo jo biden waxa weeyaan madaxweynahaynu hadda haysano waddankeeni dadka wuu ka xiray ma soo geli karaan mana ku noqon karaan intaas hadday ugu horeyso afar sannadood oo kale hadduu sii haysto maxaa ku xigi doona anigu sababtan dada iga dambeeya faamligeyga soomaaliya jooga eedooyin adeeryaal awowayaalba ii maqan waxaan jecelahay insha allah inay yimaadaan in futureka iyaguna opportunitygan ama fursaddan anigu helay in iyagu helaan cabdinuur barkhad oo aabba leh laba caruur ah waana arday jaamacadda ka dhigta gobolka minnesota gelinna u xoogsada reerkiisa doorashadan waxa uu wax ku dooranayaa baahiyihiisa oo uu u arko in isaga iyo soomaalida la midka ahba ay u wanaagsan tahay in dimuqraadigu ay guulaystaan iska nahay dad masaakiina baan iska nahay marka qofkii markuuna taakulaynayo ayaan raacnaa sida guryahana laga caawiyaa waxaana laga caawiyaa waxyaalo kale oo badan oo ay ka mid yihiin waxbarashada waxaa ka mid a waxyaalaha kale laga caawiya caydha marka qofku shan ilmood dhalo oo aanu haysan cid taakulaysa waxyaalahaasa ka mid a waxyaalaha xisbigan uu door bidayo inuu dadka soo guluutigaa ama laga badan yahay ama midabkaaba uu ku gacan qabto maadaama ay u badan yihiin dad saboola marka laga yimaado inay u janjeeraan dhinaca xisbiga dimuqraadiga soomaalidu haddana waxa ay ku doodayaan xisbigan in uu soomaalidu siiyey fursad ay xisbiga uga dhex tartamaan taasina ay keentay inay ku guulaystaan kuraas kala duwan sida kursiga ilhaan cumar ee aqalka kongareeska waxaana soomaalidu ay rumaysan tahay haddii jo biden uu guulaysto in soomaali badanna ay jagooyin sare heli karaan badan baan ka filaya nin saaxiibkayu hadda shaqo siiyey oo xisbiga loo magacaabo la dhahdo maxamed maxamuud boosaaso hadda haddii uu badiyana dee nin soomaaliya xafiiska madaxweynaha galay buu noqonaya oo chief of staff oo kale noqda marka muhiim bay noo tahay annaga waxyaalahaasoo dhan waxay noo tahay sumcadeenna muhiim bay u tahay soomaalida siyaasaddeeda muhiim bay u tahay soomaalida badan ee xilalka haysa ayay xitaa muhiim u tahay ay ka mid yihiin maxamuud nuur hodan ilhaan faatax cid walbo la doorto cabdi warsame kuwii dambe iyo kuwa horeba taageerayaasha soomaalida ah ee xisbiga dimuqraadiga waxa ay kaloo qabaan in haddii jo biden uu guulaysto uu dadka madow ee maraykanka wax badan u qaban doono sidoo kalena uu yarayn doono tacadiyada ay sheegeen in boolisku ay u geystaan madowda maraykanka aniga waxay ila tahay jo biden haddii hadda la doorto in uu ka fiicnaan doono donald trump sababtaasi waxaa dhigtay dadka oo madowga ah dagaal kumuu furayo askarta wuxuu sameynayaa Um, resources buu gelinayaa oo dadka madooga ah sida amloline ama dadka oo you know um, latinaga ah um, also jaamcadaha ama even something as simple as um, taxeska oo kale inagama inagu badinaayo laakiin sida dadka oo millions of dollarska haysta oo iska bixin kara wuu ku badin doonaa madaxweyne trump iyo jo biden tartankoodan adag waa mid aad isugu dhow lamana saadaalin karo cidda guulaysanaysa balse madaxweyne trump haddii mar kale la doorto waxay soomaali badan sheegeen inay cabsi qabaan iyaga oo aaminsan in ay sii kordhi karaan ficilada ka iman kara kooxaha nacab muslimiinta iyo dadka laga tirada badan yahay anigu haddii uu donald trump guulaysto aad iyo aad bay iigu xun tahay sabab oo ah anigu gabadh baan ahay muslimada oo soomaaliyada oo waddankan ku kortay laakiinse baqitaan badan buuna geliyey waxaan ka baqayaa in oo aniga for example haddaan bas raaco ama aan meel marayo keligay in la igu dilo because sabab sida aan u ekahay si kastaba ha ahaatee soomaalida maraykanka tira ahaan si weyn ayay u codaynayaan natiijada doorashadana uga dhur sugayaan soomaalidu waxay ka mid yihiin malaayiin codadkooda dhiibanaya oo soo dooran doona madaxweyne haddaba trump ama biden kii guulaystaba waxaa u yaalla howl adag oo ku aadan sidii uu isugu soo dhoweyn lahaa dadka maraykanka oo siyaasadda ku kala qaybsamay nuur bukhaari v o a washington